faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkan oo reediyo cadaada kusoo dhawaada warka subax qodobada saakaa dhegeysan doontaana waxaa ugu daroon madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo wafdi uu hogaaminaya oo maalmaha soo socda kusoo wajahan madaxweynaha galmudug iyo wafdi uu hogaaminaya oo maalmaha soo socda kusoo wajahan magaalada cadaado ee gobolkaani galguduub madaxweynaha ku-xigeenka puntland iyo wafdi uu hogaaminaya oo xalay gaaray magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo sheegay in dagaal ay la gelayaan dowlada federaalka iyo magaalada cadaado gudoomiyaha gobolka mudug oo kasoo horjeestay xilka qaysta uu ku sameeyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaaf maamulka gobolka banaadir oo xarka ka jira waddo laami ah oo laga hirgeliyey degmooyinka warta nabadda iyo yaqshid ee gobolka banaadir ee muqdisho xubno ka mid ururka naafada soomaaliyeed oo kacmanaya dhibaatooyin ay sheegeen u geysteen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya maamulka deegaanka buurdhuuba ee gobolka gado oo soo afjaray khilaaf u dhexeeyey qaar ka mid mas-uuliyiinta deegaankaasi wasaaradda dastuurka jubbaland oo kismaayo ka daafurtay kulan looga hadlaya arrimaha federaalka ee waddanka intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door korona warka subax ee saakay goorra udiya garoba warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax isniina taariikhdan ay ku asteysan tahay tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun sagaaliyotobanka intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka saakay imikii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo wafdi balaaran hogaaminaya ayaa maalmaha soo socda kusoo wajahaan magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka ee galmudug maamulka galmudug garabka dhuusamareeb ayaa beeniyey warar sacdi lasoo dhaafil hadal haye kuwaasoo tibahaya in fashil ku soo dhammaaday kulanka u dhexeeyey saraakiisha ugu sarreysa ee lasuma ay ku biiray galmudug iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf kaasoo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug labada dhinacee kulanka ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galguduud ayaa kulankood uga wada hadlay doorashada kusoo fool leh maamulka galmudug oo loo jadwadeeyey inay dhacdo dabayaaqada bishan julaay ee sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka xildhibaan maxamed xasan geelle oo ka mid a baarlamaan galmudug garabka dhuusamareeb ayaa ii sheegay in kulanka u dhexeeya saraakiisha eelasunna iyo madaxweynaha galmudug axmed ducella geelle xaaf uu kusoo dhammaadaa wanaag iyo saafgarad waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii madaxweynaha kala yimid gaalkacyo ee dhuusamareeb la yimid wax kulan ah oo isaga iyo madaxda maadaama wadda iyo lagu jiray xalay ka hor dhacay ma jirin waxa ay kulmeen oo ay isarkeenin waa waa macalin maxamuud murshidka haba yaraatee wax gacmo isqabsasho iyo kalsooni iyo wanaag ayaana hada- wadahadalkooda uu ku dhammaaday wax allaale waxyaabaha ku saabsan oo ilaa galabtii hore websaydyada qaarkood iyo baraha bulshada iyo wax la dhigayay waa been abuur ee qolada yacni la dagaalamaysa gruubka la dagaalamaya ama nabad iyo nolol ee waa dhaqan lagu yaqaano dacaayad samaynta iyo shakiya abuurka laakiin waxaan leenahay galmudug ee intaa way ka waaye aragsan tahay ee waxaasi waa waxay horey ugu soo yani gaareen weeye marka yaan waktiida kaga lumin baan oran lahaa wararka noocaasa ee aan salka iyo raadka toona lahayn xildhibaanka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrimaha doorashooyinka iyo heshiiskii ay laba dhinac ka gaareen doorashooyinka galmudug iyadoo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo saraakiisha ugu sarreysay lasuna ay ku biiray galmada uu ka dalbanayo in doorashada la qabto laba bilood kadib dhanka kale waxa uu sheegay xildhibaan maxamed xasan geelle in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu ku soo wajahan yahay magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka ee galmudug su-aalaha waxay ku saabsanaan igala hadlaysaa galmudugta dhuusamareeb joogta iyo khilaaf haddana galmudugtii kala tagtay nacam wax wax ka hortaagani ma jiraan wax wax qarin maaha uul kale iyo farsamooyin ee, liman ayaa kaldhistay mooyaane ee gola- golaha wasaaradu waa tagaan xildhibaanadu waa tagaan madaxweynuhuna sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu u tegayaa haddii ilahay hadda tayn hebele marihi laakiin waktiyada lagu soo aadan oo aan fadiil ku tegaya daaqayga ugu dambeeya wuxuu yahay sidii aan ku bilaabayba ee, galmudug ummad yacni isku tashatay ee, go-aansatay inay ayadu masiirkeeda iyo aayaheeda ayadu ay ka tashato weeye cid kasta oo reer galmudug ah oo arrinkaa isaga ah ee reer galmudug oo dhan waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaanba in ay midnimadooda ay soo dhoweeyaan ka ku mashquulsan dibinta galmudugna waxaan oran lahaa ee, ka waantooba inta ay goorigoor tahay ma aha wax aad gaaraysaan natiijo natiijo aad ka gaaraysaan shirar lagu kala boodiyay oo u dhexeeya madaxa ugu sarreysa galmudug iyo sidoo kale saraakiisha eelasunna ayaa maalmihi ugu dambeeya ka soconayay magaalada luusamreeb ee caasimada galmudug waxaana maalmihi lasoo dhaafay baraha bulshada haysta in khilaaf uu u dhexeeyo saraakiisha eelasunna ay ku biiray galmudug iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaaf madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi iyo xamed karaash wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa gaaray magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusmaha madaxweynaha axmed cilmi iyo axmed karaash ayaa safar shaqo gaaban ku gaaray magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland waxaana xarunta ganacsiga puntland kusoo dhoweeyey maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan puntland ee ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo wafdi la socday oo xalay ka soo ambabaxay gudaha magaalada garow iyo xarunta puntland ayaa sii maray degmooyin iyo degano ka tirsan gobolada nugaal iyo karkaar iyo bari kusimaha madaxweynaha puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi iyo axmed karaash oo boosaaso kula hadlay warbaahinta ayaa ugu horreyn u mahadceliyey mas-uuliyiinta gobolka kusoo dhaweysa halkaasi aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado magaaladii eh, boosaaso Eh, safarkayguna ulajeedkayguna wuxuu ahaa safar gaaban oo shaqo oo nasiib wanaag ama nasiib xumo ku beegmay goor habeennimo ah Eh, anigoo soo maray eh, degmooyin kale oo bariga ka kooban iyo eh, karkaarba Eh, marka had- sidaa uu gudoomiyuhu idiin sheegay ama wasiirku idiin sheegay eh, wakhti yar baan joogi doonaa haddii ala yidhi waana ka xumahay inaan boosaaso oo ma- magaalooyinka caasimadda eh, dhaqaalaha ama magaalooyinka u- ugu badnaa saaxiib aan saaxiibka la ahaa oo muddo badan aan kana shaqaynayay joogayna eh, aanna filayo dadku dadka reer boosaaso ama reer bariba inay ifilayeen oo aad ii tamaniyayeen Eh, anigoo sidii ku soo galay si yaroo degdega eh, waa ka cudur daaranayaa Eh, insha allah wakti eh, maxay tahay meelaysan oo baan soo sheegi doonaa waana iman doonaa waxaan noo maranaya inay bo- booqashadeeda u horeysa ee ofishalkaa ay noqon doonto Eh, waxay kaloo nasiib u yeelatay waa markii ugu horreysay ee sidii lay doortay aan dee safarba u baxo marka official ha ahaato ama in eh, ha ha ahaato eh, kheyra officiale eh, iyadaaba nasiib u yeelatay inaan u soo dusay oo aan maxay tahay aan- ya, aan safarkii ugu horreeyay nasiib u yeelatay inaan tago marka dadka reer boosaaso iyo reer bariga aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ballanqaadaya haddii alla yidhi inaan si weyn ama mugla u imaado ballantaa naga dhexaysay waa ku ballansanaynaan waana igu lahaayeen runtii marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqooyinka aanu maxay tahay waxna waa qabsannay waxna waa noo dhiman yihiin waa idin salaamayaa waxaan ku faraxsanahay sidaa la sheegay raxmadda oo ina camimtay oo boosaaso aanay wakhtiyadan heli jirinna ay heshay waa nasiibada ka badh madaxweynaha galmudug axmed caali geelle xaaf ayaa sheegay in dagaal ay la gelayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka ee galmudug madaxweynaha galmudug axmed caali geelle xaaf ayaa xalay ka hadlay xaflad uu sameeyey dhallinyaro galmudug u dhalatay oo safaro ku bixiyey deegaana galmudug kuwaasoo soo bandhigaya bilicda deegaanada galmudug madaxweynaha galmudug axmed caali geelle xaaf uu hambalyo u jeedinayay dhallinyartaasi ayaa kadib ka hadlay xaaladda galmudug dagaalka galmudug iyo dowladda federaalka iyo sida xaaladda galmudug haatan ay tahay mar walbana waa loo baahan yahay haddaan bishii labadii bilooda intaan qabsan lahayn mar hore intaan waa ka sii fiicnaan lahayn baan u malaynaya si aad og tihiin gobolkan intii aan joognay wax badan baa noo qabsoomay alxamdulilah rabbialcaalamiin nabad iyo nolol fiican waa la helay noloshii fiicnayd iyo wixii oo dhan waa jillaafooyin badan way iska jiraan laakiin bal waa istiilaynaa insha allahu tacaalaa dadkeenna inaan isku kalsoonaanno isku tashanno kuwa nabadda iyo wanaagga ka soo hor jeeda aan ka wada hor tagna waa loo baahanya dhallinyaradu waa ubaxa geedka markuu rabo inuu midho dhalo ubax uu dhaliyaa ummadduna markii ay yacni noolaanaysa ama badanayso ubax baa soo baxa ubax waa dhallinyarada ubax hadduu fiican yahay midho fiican baa soo baxa adinku haddaad fiicnaataan waa fiican tihiin bee waa hubaaye wax fiican ayaa soo baxaya insha allahu tacaala in amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo sidii carradaani nabad u ahaan lahayd oo aan ku sii socon lahayn aad baa naloo ka dhabqinayaa waad og tihiin waxyaalo badan baa dhacay asbuucyadan gaalkacyay ka dhaceen halkay ka dhaceen cadaaday ka dhaceen meel walbay ka dhaceen xaaladaasay ka dhacday balanballe dhibaato waxaasoo dhan inay istaagaan oo joogsadaan dowladnimo iyo dadnimo iyo amni in laga shaqeeyo unbaa loo baahanya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in muqdisho uusa tegin muddo sanad ah sidoo kalena cadaado uu ka mala diyaardo laakiin waxa uu sheegay inuu dagaalamayo ilaa inta uu ka guulaysanayo aniga xataa gurigayga ma tegin hal sano xamar ma tegin anagaas inaad ogtihiin baan u malaynaya cadaadana diyaarad baan ku dulmaraa ya laakiin intaasoo dhan dagaal baan ka xigaa waana gaari doonnaa insha allah ciidana nagu gumaysan mayso galmudug waa ka shaqaysanaynaa waana joogaynaa awal waxbaan danaynayna waa gagabanaynaa waxaan islahayn amaan waxsi noqdaan laakiin hadda run run bay geyday dalka ayaan ka shaqaysanaynaa madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa dhanka kale ka hadlay warar kale ay warbaahinta ay baahiyeen taas oo ah in asaga iyo saraakiisha ugu sarreysa ee lasunna ay xilligan khilaaf baan uu soo kala dhex galay taasoo ah in saraakiisha ee lasunna ay hordhigeen in axmed ducaale geelle xaaf uu u diyaargaroobo doorasho ka dhacda deegaanada galmudug taasoo garwadan ay ka tahay dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna xaaf uu sheegay in warkaas ay yihiin warar been ah oo salya raad aan lahayn wax walba waan helaynaa insha allahu tacaala difaacana cidiina soo weerartana gaashaankaan u daruraynaa ciidamadii waa dhisaynaa gaalkacya waa soo dhisnay halkana waa dhisaynaa cadaada waa dhisaynaa cawado waa dhisaynaa meel walbaa ka hagaajinayna insha allahu tacaala dadku shaqay wada helayaan qof waliba mushaar inuu qaato dadka dhallinyarada gudoomiyaha gobolka mudug ayaa kasoo horjeestay xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdirashiid maxamed cartan oo xilka laga qaaday kadib wareegta kasoo baxda xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan xilka qaadista uu ku sameeyey axmed ducaale geelle xaaf oo ah madaxweynaha galmudug cabdishiid maxamed cartan ayaa wareyn kasoo horjeestay xilka laga qaaday isagoona sheegay inuu ka maqan yahay gobolka islamarkaasna aysan jirin wax xil uu ka qaadi karo axmed ducaale geelle xaaf wareegto ka soo baxday xafiiska ee, xaaf oo ku saabsan ee, xilka qaadis uu sheegayo inuu xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaashi cartan oo aniga ah inaan ee, ka dhiibto aragtideeda iyo ee, wixii ku aadan wareegtadaas Ee, saad la socotaan galmudug waayahan dambe waxaa aad iyo aad isaga badneyd ee, khilaafaadka iyo waxyaalaha soo noqonayo oo ee, siyaasadeed iyo kala aragti doonaanshaha Ee, runtiina anigu waraaqdaas markay soo baxday baraha bulshada baan ku arkay Ee, xiriir markaa la sameeyeen waxaa la ii sheegay in xafiis ka soo baxday anuu howlo shaqo ku maqan Ee, waxaa dhacda marka in arrintaasi ay noqoto arrin ee, ugub ku ah gobolka mudug maxaa yeelay gobolka mudug saad la socotaan anigu waxaan ahaa goboratooyin ugu muddada dheer joogay laga soo bilaabo labada kun iyo shan iyo tobanka bishii ee, november sideedii ilaa xilligan oo intaasaan kasoo shaqaynayn arrimaha nabadeynta iyo dibheshiisiinta iyo bulshada iyo amnigaba intaa markay dhacday ee, shacabka ku dhaqan gobolka mudug iyo odayaasha dhaqanka waxay go-aan ku gaareen ee, laga soo bilaabo xilligii digreetada uu xaaf soo saaray ilaa xilligan inay ee, wadatashi u fadhiistaan Ee, wadatashigaasoo kadib wixii ka soo baxay ay ila wadaageen oo ah in arrintaani ay tahay arrin aan ee, innaba ee, la qaadan karin sababtuna ay tahay ee, ay u arkayaan miisaanka iyo iyo howlaha gobolka aan ka soo qabtay iyo muhiimadda aan u leenahay iyo ee, arrintan oo ku timid ee, ee, wax aan la gelinayn ama xilliganba aan aan la shaacin iyo ee, ayadoo xilligan hadda lagu jiro uu madaxweyne xaaf ee, madaxweynihii ee, mataqaanaa ee, uu ku jiro xilli transition ah oo muddo badan laga wada hadlayay ee, masiirka galmudug iyo masiirka dowladda federaalka iyo xiriiradeeda in xilligan marka uu go-aan qaato uu yidhaahdo waxbaan kala dilayaa waxbaan magacaabayaa ay ku noqoto maamulkii iyo bulshadii mid lama filaan ah oo ku abuureysa khilaaf hor leh sidaa aawadeed anigoo tixgelinaya ee, shacabka rabitaankooda iyo dhammaan duqowda kasoo jeeda gobolka mudug ee muddada dheer aan kasoo wada shaqeynayna nabadeynta iyo arrimaha bulshada ee, oo anigoo aad iyo aad igu adag tahay inaan ee, iraahdo ee, ma aragtay ee, inaan ka hadlo arrimo khilaaf ku saabsan maadaama aan ahay nin dhaliiraa oo muddo shaqeynayay oo heli kara fursado badan inaan ma arkaysaa dalka iyo deegaanka u abuuro cartan ayaa dhan kale ka hadlay xaaladda gobolka mudug iyo inuusan maamulkiisa wax mushaar ah iska qaadan maamulka u hogaansho axmed ducaale geelle xaaf madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayuu ku eedeeyey inuu ka dambeeyo dhibaatooyin ka dhaca qeybo ka mid a magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug wuxuuna sheegay in dhibaatooyin ka dhaca galmudug uu mas-uul uga yahay axmed ducaale geelle xaaf oo hadda ah horjoogaha ugu sarreeya ee maamulka galmudug garabka dhuusamareeb aniga khilaafkaas waxaan aaminsanahay ee, maskax furan iyo ma arkaysaa ee, tala wadaagga inay ku tahay ee, cudur iyo waxyaala uusan qaadan karin waxaa la rabaa siyaasadda marka laga shaqeynayo ma aha naceeb mana aha jacayl waxaa la rabaa in masaalix iyo lasla wadaarsado waxaa lagala hadli karaa xaaf oo dowladda dhexe waxyaalaha uu tabanayay waxaan marar badan kala hadalnay inuu soo gudbiyo waxyaalaha uu dowladda dhexe ka tabanayo waa wax asaga u gaara keliya uu ogyahay marka taas macnaheedu ma aha dowladda inuu asaga keliya yahay xibnaheedii iyo jiritaankeedii iyadoo dhan dowladdu waxa weye waa xibno wada jira waa organic maamulka meesha u hooseysay meesha u sarreysa waxaa la rabaa inay system ku wada socoto maamulka gobolka banaadir ayaa xarga ka jiray waddo laami ah oo laga hirgeliyay degmaanka warta nabadda iyo yaaqshiid ee gobolka banaadir ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriso ayaa daafuray mashruuc lagu dhisayaa waddo laami ah oo isku xiri doonta isgoyska siina iyo isgoyska baar ayaan ee degmooyinka warta nabadda iyo yaaqshiid ee gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho furintaanka mashruucan waxaa goobjoog ka ahaa guddoon ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basmaac caamir jakeeti iyo guddoomiyaasha degmooyinka wartanimada yaaqshid iyo boondheere ayadana oo dhismaha laamiga ah wadadana ay qayb ay ka tahay barnaamij saxaqaan uu horey u iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yurusow oo guddoomiye warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu tilmaamay in waddadana ay noqon doonto midii sideedaad oo maamulka isodibdhus uu ku samayn doono islamarkaasna qayb ay ka tahay qorshaha horumarinta caasimadda si magaalada ay ula mid noqoto magaalooyin kale ee dhegeeda aan maanta halkan u joogno een, inaan dhagax dhigno waddo eh, laami ah oo baar ayaan ka bilaabanayso ilaa iyo siinaan goos ku eg laakiin haddana aan ka sii wadi doonno halkaas aan ku geyn doonno ilaa iyo daljidka daahsoon runtii eh, maamulka gobolku wuxuu ahmiyad gaara siiyey dibudhiska dalka gaar ahaan waddooyinka eh, oo kuwa laamiyada muddo sannad iyo bar waxaan maroynaa waddadii sideedaad oo aan maarad ka hirgelinno magaaladan muqdisho Een, hore aan u ballan qaadnin caasimaddu caasimadaha kale la tartanto siday ula tartami kartana waxay tahay in waxyaalaha asaasiga u ah bulshada la hirgeliyo waxaan ku faraxsanahay maanta in jocelyn mason oo ah madaxa hay-adda u n d b soomaaliya oo xafiiska nagu soo booqdo waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ah qorshayaashii hore noo socday oo xiriirkii wada shaqaynta u n d b iyo maamulka gobolka banaadir waxaan marka hore kusoo dhaweynay magaalada muqdisho iyo soomaaliya u rajeynay in muddada xilka hayo u n d b inay muhiim u tahay horumarka caasimadda iyo dalka oo dhan waxaan ka wada hadalnay sidii arrimaha shaqo abuurka arrimaha barakacayaasha iyo sidii xal waara loogu heli lahaa waxaan ka wada hadalnay arrimaha horumarinta caasimadda waan u sheegnay maamul gobolka banaadir inuu qorshihii horumarinta eh, gobolkana diyaariyey eh, hay-adahana eh, laga codsanayo inay nagala shaqeeyaan waxyaalaha annaga aan mudnaanta siino bacdama annagii wakiil ka nahay shacabkii gobolka banaadir maalmihii dambe maamulka gobolka banaadir ayaa ku mashquulsanaa dhismooyin iyo sidoo kale ee dayactirka laamiyada degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho xubno ka mida ururka naafada soomaaliyeed ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay u geystaan ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya xubno ka mid ururka naafada soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa madaxda ugu sareysa dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay in ay dhisaan hay-adda naafada soomaaliyeed xubnahan waxay sheegeen dhibaato ku qabaan sida ay u heli lahayn xuquuqda ay ku lahaayeen dadka iyo dowladda soomaaliyeed waxay sidoo kale cabasho ay ka muujinayaan marista wadooyinka waxayna sheegeen in tacaddi ay u geystaan ciidan ka tirsan militariga soomaaliya oo inta badan adeegsada wadooyinka muhiimka ah ee magaalada caasimada ah ee muqdisho madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaraha ayay si gaar ah uga xusideen in si dadaah loo dhiso hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed si wax lagu qabto baahiyadoo gaarka ay u leeyihiin diinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada ku shaqada leh inay jawaab ka bixiyaan inay hay-aaddii ama qaateen diseembar soddonkeedii maalintii la saxiixay iyo maanta bishii lixaad ayaan ku jirnaa waxaan leenahay yaysan wakhti kale naga sii dhammaane ha noola degdejiyo cod dheera ayaan ku codsanaynaa baaqa uu daraaman weeya in dhismaha hay-adda naafada qaranka si degdeg a nininka magacaabo oo ku codsadaana wasiiradda deeqa xaaji yaasiin iyana dadaal dheeraad ee noo jiri laakiin way ku codsadaane inii si dhaqso leh iyo ka magacaabto hay-adda naafada qaranka dhismaheeda aniga waxaan rabaa inaan halkan maaragtay daafada soomaaliyeed anoo ku hadlaya codkooda aan si xoogan u sheego inay muhiim tahay lala joogo xilligii lala dedeji lahaa dhammaan arrimaha ku saabsan howlaha naafada ha ugu horeeyaan magacaabidda hay-adda ha ku xigaan shuruucda kaleeto dhammaystirkooda dhammaantii waa wax u wada muhiima arrimaha dadka naafada ah waana rajeynaynaa in dowladda soomaaliyeed ay mataqaana ay sheegay ay arrintaasi xil ay iska saari doonto oo ay mataqaana kusoo dhammaan doontana guul insha allahu tacaala maamulka deegaanka boordhuuba ee gobolka gedo ayaa soo afjaray khilaaf u dhexeeyey qaar ka mida mas-uuliyiinta deegaankaasi kulankan oo ahaa mid lagu soo afjiriyay khilaaf muddo u dambeeya ka taagnaa maamulka magaalada boordhuuba ee gobolka gedo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta kala duwan ee degmada buurdhuuba saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada buurdhuuba ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland kulankan ayaa si gaar ah uga dhacay xafiiska maaliyadda ee magaalada buurdhuuba ee gobolka gedo ayadana kulankaasi u qaatay saacado aad u fara badan laguna soo afjirayay xiisada u dhexaysa mas-uuliyiinta sare ee magaalada buurdhuuba ee gobolka gedo ayagoona is-afgarad kadib ay warbaahinta si wada jira ula hadleen gudoomiyaha magaalada buurdhuubo xasan maxamed cali xasan yare iyo gudoomiye ku-xigeenka magaalada buurdhuubo ee gobolka gedo cabdiraxmaan cabdulaahi cali sambuur ayagoona sheegay wixii xilligan ka dambeeya loo jahaysan doono wadajirkii horumarka magaalada buurdhuubo ee gobolka gedo
waxaan rabaa shirkan ujeedadiisa aslan waxaa ku qortama laba qodob midka koowaad waxaan rabaa inay dadka u xaqiijiyo oo uma baqan ay ogaadaan ee buurdhuubo ee gedihi reer jubbalandba in waxoogaha khilaafku ay maamulka dhexdiisa ka jiray uu dhammaaday oo gacmaha la isqabsaday si qurux badan la shaqo loogu gudbay arrintaas waxay sifa cad u tahay isu filaanshihii aan buurdhuub ahaan annaga lahayn ummaddan hore ay noogu taqaanay haddaan dib u dhis samaynayno iyo haddii dhibaatooyin dhahay aan xalisanayno intaba qodobka labaad meeshaan joogno waa xafiiska maaliyadda degmada buurdhuubo waxaan xilka u kala wareejinay xoqeeyihii maaliyadda degmada bowdhowe ee hore cabdi xasan guuleed oo dadku u yaqaanaan cabdikatuun iyo nuur maxamed sheekh cumar nuur shigshigo waxaan rabaa inaan xuso cabdi xasan inuu ahaa afdhabarti maamulka bulshada bowdhowe u shaqaynaya degmadan mashaariicda dibudhiskooda waxaan soo samaynayna qofka noogu waxqabadka iyo shaqada ballaaran uu ahaa dadaal dheer iyo isu tanaasul iyo wax isfahansiin fara badan bacdigeed waxay ku soo dhammaadeen guul iyo gabogabo waxaan ogeysiinaynaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada buurruubo iyo gobolka gado iyo guud ahaan jubbaland iyo guud ahaanba soomaaliya in wixii yarkaay oo kale aragtiduwanaashada ay dhammaadeen hadda kabacdina maamulka uu u dhaqaaqi doono shaqooyinka uu hayay bulshada waxaana rajaynaynaa in shaqooyinka rajibaani doono haddaa bulshada baryaha dambe aysan ficladanadii aysan aada u jeclaysanin waxaana labalaabi doonaa ficladanadii ahaa isxiqaaqka horumarinta deegaanka dhammaan waxaasoo dhan waa labalaabi doonaa insha allah waxaan raaligelin ka bixinaynaa kala kala aragti duwanaanshaha ugu soo dhacdhacday raaligelin guud baan ka bixinaynaa waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dowladka jubbaland walaalka dhammaan cod kasta arrimaha khusayso inay waxa iyagaa dhammaadeen inkastoo arrimaha lagu wadanaysana in aysan wixii hore dadka la sii raacayna meesha hadda aan ka qabana ee ka qabtaan wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum ugu dambeyn cabdi xasan guleed horan uu ahaa madaxa maaliyadda magaalada buurdhuubo ee gobolka gado ayaa ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee maaliyadda magaalada buurdhuubo xilkii uu hore u hayay arrintan ayaana keentay isafgaradka buuxda ay gaareen guud ahaan maamulka magaalada buurdhuubo ee gobolka gado ee maamulka jubbaland maanta waxaa farxad loo inaan joogno xafiiska maaliyadda ee magaalada buurdhuubo inaan ku wareejinayo saaxiibkay nuur shaqo wacan wanaagsan wasaaradda dastuurka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ka daafurtay kulan looga hadlayay arrimaha federaalka ee waddanka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee maamulka jubbaland ayaa soo qaabqaabisay tobabar lagu baranaya nidaamka federaalka ee waddanka tobabarkan ay ka fadeysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa ka qabsoomay hotel ramadiina oo ku yaala gudaha magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland tobabarkan ayaa socon doona muddo afar maalmood ah waxaa lagu qaadan doonaa cashiro kala duwan oo ku saabsan hanaanka federaalka ee waddanka agaasimaha guud ee wasaaradda suurka ee arrimaha federaaleynta ee jubbaland xuseen macali cali ayaa sharaxaad ka bixiyey ahmiyadda uu bulshada u leeyahay nidaamka federaalka ee waddanka waqtiga hadda la taagan yahay waxaa muhiim ah in qof kasta uu fahmo n nidaamka federaaleynta nidaamka federaaleynta waa nidaamka cusub dalka lana rabo in la dhaqangeliyo waa waxyaabaha aan ku as-aasanay aan ku samaysanay dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada waxay asal u yihiin nidaamka federaalka ay asal u yihiin marka waxaa muhiim ah nidaamkaas inaan fahno waxaan u fahmaynaa oo muhiim inoo ah sida dowlad goboleedyada oo qaybka ka ah dowladda federaalka si iskugu xiran yihiin ay u wada shaqeyn lahaayeen dalka wuxuu leeyahay dowlad goboleedyo dowlad goboleedyada yacni siday iskugu xirnaan lahaayeen iyo fahamka guud ay dadweynaha ka qabi lahaayeen waxa ku saabsan baan rabnaa inaan halkaan ugu soo bandhigo insha allah sidaad ula socotiin waxaa waxaa muhiim ah inay bulshada garato waxyaabaha khaaska u ah ay u madax bannaan yihiin uu dastuurka siinaayo dowlad goboleed marka dastuurkana waa waa waa heshiis bulsho oo waxay bulsho ku heshiisa yacni ma jirto cid siday rabto u meelmarsan karta marka heshiiska bulsho yacni fulintiisa iyo fahamkiisa iyo dhaqangelintiisa waayo waxyaabaha aan rabnaan ka wacyigelina bulshada insha allah maalmaha soo socda seminaarkan waxaa kaloo lagu fahmi doonaa hay-adaha dastuuriga ah say u wada shaqeyn lahaayeen nidaamka federaaleynta marka waxaan qorsheynay in seminaaro fara badan aan qabanno sanadkan gudihiisa cumar maxamed cabdi oo ah wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee maamulka jubbaland ayaa ka qaybgalayaasha kula daarmay inay ka faa'iidaystaan tababarkaani oo ahmiyad gaara u leh shacabka ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo dhammaan shacabka reer jubbaland annaga marka ka wasaarad ahaan wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka waxaan go-aansanay maadaama annaga bulshadii aan matalaynay sistamkan uu yahay sistam ku cusub waxaan go-aansanay marka inaan bulshadaas aan matalno gaar ahaan reer jubbaland inaan fahamsiino wuxuu yahay eh, systemkan federalismka casharaday halkan maanta ay ka qaadan doonaan waxaan rabnaa inay ka faa'iidaystaan waayo sababtoo waxaa weye horta shicnaalka wuxuu socon doonaa muddo afar maalmood ah waxaynuu joogaan macalimiin khabiir ku ah arrimahan federalismka inana bari doono cashiro runtii ku saabsan eh, federalismka iyo dowlad wanaagga waxay tahay waxaan rabaa marka inaad idinku ka faa'iidaysataan fahamtaan systemkan federalismka wuxuu yahay guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka subax uu soo saaray in la socodsiin anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifa oo farsameeyey tan iyo intaan warkaan warka xeyd bukna doono subax wanaagsan saaxiibayaal